Wararka ka imaanaya dalka Uganda ee dhaca qaaradda Afrika ayaa ku waramaya in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay biriq ku dhacday kaniisad ku taala dalkaas. Booliska xukuumadda Kampala ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan afar iyo toban ruux ay ku dhinteen soddon iyo afar kalena ay ku dhaawacmeen biriqda ku dhacday kaniisadda oo ku taala waqooyiga dalkaas. dad aad u badan ayaa ku sugnaa kaniisadda oo si gaar ah ugu taala degmada Lamu ee dalka Uganda waxaana xilligaas da'ayay roob xooggan. Afhayeen u hadlay booliska Uganda ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo ogeyn waddamada ay ka soo kala jeedaan dadka ku dhintay biriqda ku dhacday kaniisadda. waxa uu intaa ku daray in aan la soo warin warar sheegaya in uu dab ka kacay kaniisadda kadib markii ay biriqdu ku dhacday. dadka dhaawacyadu soo gaareen oo isugu jira kuwa ay xaaladoodu culus tahay iyo qaar meel dhexaad ah ayaa waxaa la dhigay isbital ku yaala degmada Lamu halkaas oo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad. Dalka Uganda ayaa waxaa marar badan laga soo tabiyey dhacdooyin noocan ah waxaana sanadkii la soo dhaafay biriq ku dhacday degmada Arua ku dhintay kow iyo toban carruur ah halka ay ku dhaawacmeen toddobaatan iyo toddoba ruux oo kale.